tana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi subax wanaagsan dhegeystayaal idil ahaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada wararka reediga muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo haddaan oo kale aad ka dhegeystaan raadiyaha qaranka marka laga reebo subaxnimada jimcaha
madaxow majaha ma ka maarantaa
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa labaatanka bisha toddobaad sanadka labada kun iyo labaatanka barnaamijka waxaan saaka idinkugu soo gudbin doonaa kulamo gaargaara oo madaxda dalka ee ma- dowladda dhexe ay la qaadanayso dowlad goboleedyada madaxdeeda oo ka socda magaalada dhuusamareeb wararkii ugu dambeeya ayaad ku dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaada wararka reediga muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ee ku aadan kulamadaasi wasaaradda beeraha galmudug waxay sheegtay inay bilow fiican ay u tahay agab iyo gaadiid loogu talagalay la dagaalanka anyaxa oo ay gaarsiisay wasaaradda beeraha ee xukuumadda soomaaliya barnaamijka faaqidaada ayaad ku dhegeysan doontaan wasiirka wasaaradda beeraha galmudug oo faahfaahin ka bixinaya dhinaca kale hirshabeelle waxaa ka socda dadaallo kala duwan oo wasaaradda beeraha hirshabeelle ay waddo oo ay ku caawinayso dadka beeraleyda ah ee saameynta uu ku yeeshay fatahaadii webiga shabeelle uu ku sameeyey deegaanada labada gobol ee hiiraan iyo shabeellada dhexe waa halka een, een, dhulka een, webiga uu maro ee beeruhu ay een, dadku xilliyadii ee webigu ku fatahay ay ka gooyeen ama uu saameynta ku yeeshay qodobadaas iyo qodobo kale ayaa idinku soo gudbin doonaa barnaamijka faaqidaada wararka oo idin soo saaray anigoo ah mukhtaar tima cadde cabdisalaam mukhtaarna uu farsameyn doonto barnaamijku hawada ku jira kusoo dhawaada mar kaliya faaqidaada
waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal magaalada dhuusamareeb caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaa weli ka socda kulamo goonigooni oo u dhexeeya madaxda sare ee dowladda dhexe ee dalka iyo dowlad goboleedada ee ku sugan halkaasi iyadoo madaxda dowlad goboleedada ay halkaasi qaarkood ay ku sugan ama ay ku sugan yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre ayaa waxay kulamo gaargaar ah la qaateen madaxweynayaasha maamul goboleedyada puntland jubbaland oo khilaaf xoogan uu kala dhexeeyey dowladda soomaaliya si xal loogu helo ka hor shirka inta uusan ka bilaaban magaalada dhuusamareeb kulamada oo ahaa mid ab- ama loogu talagalay in lagu xaliyo khilaafka ayaa wararka la helaya waxay sheegayaan in looga hadlayay sidii loo dhammayn lahaa khilaafka u dhexeeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda jubbaland iyo puntland si looga gudbo ama loo gudagalo shirweynaha ama shirmadaxeedka een, sare ee ka bilaaban doona magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug sidoo kale waxaa xalay kulan gaar ah hoyga uu ka degan yahay ra-iisul wasaaraha dalka mudane xasan cali kheyre magaalada dhuusamareeb uu kula yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo mudane een, madaxweynaha een, een, waa ra-iisul wasaaraha dalka shanta maamul goboleed waxaana kulankooda looga hadlayay sidii loo wajihi lahaa qabsoomidda shirka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka kulamada ayaa qeyb ka ah kulamo gaargaar ah oo madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedu ay ka yeelanayaan sidii jawi wanaagsan iyo isfaham ay ugu gudbin lahaayeen shirka doorashooyinka oo dhowaan furmaya maamulka magaalada dhuusamareeb waxaa lagu wadaa in dhowaan uu ka furmo shirka u dhexeeya madaxda sare ee dalka iyo dowlad goboleeda oo si heshiis looga gaaro arrimaha doorashooyinka dalka oo aan weli hadda la isku raacin noocay noqonayso faaqdaada ayaa dhegeysanaysaan reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oad kala socotaan
soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matana weeyo meel bay ka wada timi ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa midigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa miilayda heestiyo
waatay dhegeystayaal barnaamijka faaqiidada qeybaha hore ayaa dhegeysanaysaan redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ood nagala socotaan wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabelle waxay wadaa dadaalo kala duwan oo dadkii een, fatahaada webiga shabeelle uu saameeyey beeraleyda ah lagu caawinayo iyadoona wasaaraddu ay dadka ugu tala gashay agabyo kala duwan oo dadkaasi een, lagu caawinayo sidii ay dib ugu beeran lahayn beerahooda ama dalagooda uu saameeyey fatahaada webiga shabeelle oo saameynta xoogan ku yeeshay deegaanada een, maamul goboleedka hirshabelle oo ka arrimiyo qeybaha uu ka maro webiga shabeelle haddaba waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka hirshabelle maxamed bashiir qaasim waa dhaqane ama daqare oo een, si toosa inoogu warrami doona soo dhow wasiir een, bal faahfaahin naga sii een, doorka wasaaradaada iyo sidoo kale dadaalada kala duwan ee dadka lagu caawinayo beeraleyda ah iyo een, ha- qorshooyinka sanadkan labada kun iyo labaatanka ay wasaaradaada u dejisay een, dadkaasi beeraleyda ah iyo sidoo kale dhammaan beeraleyda soomaaliyeed ee- ee een- een hirshabelle
bismillaah aadaad u mahadsan tahay waxaan ahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka axmed bashiir kaasin daafe haddii aan ka jawaabo su-aashaadii beeraleyda maamul goboleedka hirshabeelle inta badan ee dalagyadu ay biyaha fasaadaha ka gooyaan waxyaabihii hadda aan ugu talagalnay een, een, een, waxaa ka mid ah sidii loogu hortegi lahaa fasaadahaasi waxaa la sameeyey barnaamij la yidhaha halka waaro oo laba qayb u kala qaybsamo qaybta koowaad oo ah ee ka hortaga degdega ah oo hadda aan gacanta kula jirno iyo xal waara in laga gaaro eh, fasaadahaas iyo beeraha waxyeeleeyo Eh, arrintaasna waa meel fiican ay maraysaa qorshahaas hadda bilow waaye Een, oo waxaa la samayn doonaa carabuur in la sameeyo meelaha wabiga ka jilicsan yahay sidoo kale een, een, een, kanaalo la qodo oo si biyaha loo neefiyo Een, een, arrintaasi marka een, meel fiican ayay maraysaa sidoo kale beeraleyda yaryarka ah Een, een, een, een, een, oo ay dalagyadaasi ka go-aan inta badan waxa aan u diyaarinay een, in kanaaladii loo qodo sidoo kale beerihii loo falo een, abuur la siiyo daawo la siiyo tababar la siiyo hawsha aan hadda een, een, noo qorsheysan een, waa ha een, aad ka samayseen een, goobaha een, een, een, ama een, kanaalada oo aad dooneysaan ama qaarkood aad dooneysaan inaad geysaan oo aad ka samaysaan waa xagge
kanaaladu een, een, tusaale haddii aan soo qaato degmada beledweyne een, fatahaad eh, dadkii iyo beerihii waxyeeleeyey ayaa kusoo noqnoqdo Een, laba kanaal ayaa laga bixinaya weliba sida loogu leexiyo biyahaasi Een, waraabaale iyo iyo elektriima la yidhaahdo oo labada een, bari iyo qoraxsan ku yaallo Een, sidoo kale carabuur ayaa lagu samayn doonaa meelaha wabiga ka jilicsan yahay waxaan ka bilaabaynaa eh, degmada beledweyne sidoo kale een, buulaburti talad maadaay iyo jawhar iyo bacd intaba waa laga qabanayaa hawshaas
kanaalada aad beledweyne deegaanada hoos yimaada iyo aad ka samayseen iyagu een, door intee la-eg ayay ka qaadanayaan een, celinta biyihii fatahaada webiga shabeelle aynu ognahay in magaalada beledweyne iyo deegaanadii kale ee webiga ku teedsanaaba ay dadku u dhibaatoodeen fatahaadii een, webiga uu ku sameeyey
Een, kanaaladu waxay waxay yareeyaan fatahaadaha waxay qayb ka noqdaan een, wax soo saarka in la kordhiyo waxay yareeyaan fatahaadihii qaybta ay ka qaadanayaan een, een, masaalaha da- degmada beledweyne waxay ka hortagaysaa fatahaadii ku iman jirtay magaaladaas Een, waxayna kordhin doontaa wax soo saarka labada waa loo isticmaalayaa in fatahaadii loogu hortago iyo in Mm.
wax soo saarka lagu kordhiyo inta way way way ka hor ima- way way gacanay siinaysaa sidoo kale ee xasabuur meelaha wabiga ka jilacsan yahay ee degmada beledweyne iyo degmooyinka kaleba meesha ugu horeysay hawsha laga bilaabay hadda usbuuca soo socda waa degmada beledweyne goobaha kalena way ku xigaan waxaan jecelnaha insha allahu soddonka cishe ugu horeeyo bisha bishaan hadda aan- maanta aan joogno soddon soddon maalmood gudahooda in dhammaan degmooyinkaasi hawla taaban kara laga wada qabto marka arrimahaasi dhammaan aad soo sheegtay la sameeyo ee, webiga loo sameeyo biyo xidheenada iyo sidoo kale kanaalada waaweyn ee aad dooneysa inaad jeexdaan oo aad biyaha dooneysa ku celisaan Een, qaab noocee ayaa loo maareyn doonaa markaas kadib markii ee, kanaaladu ay celiyaan biyaha een, een, een, webiga uu soo soo soo furayo ama kasoo een, kasoo fatahay
tusaale haddii hadda qorsheenu u tahay in kanaalkii siina kanaal ama webigii eh, eh, kanaalkii duduble eh, eh, ku yaala degmada mahadaay Eh, haddii waxaa lagu neefin jiray eh, biyaha webiga ayaa lagu neefin jiray fatahaadahaasi si ay u yaraato sidoo kale ugu yaraan eh, eh, en- en- eh, laba boqoloo kun oo hegtar eh, dhul gaarayo eh, ka faa'iidaysan jiray Een, kanaalkii eh, sabuun sidoo kale dayactir ayaa lagu sameyn rabaa Een, haddii dayactirkaa lagu sameeyo een, waana biyo xaraan wuxuu- waxaa ka faa'iidaysan karo haddana een, beeraleydu waa ka faa'iidaysan karaan biyahaasna waxaa ku- ah, wax ku imaanayo in la neefiyo oo fataali aysan dhicin waxaa marka laba sabab ayaa kasoo baxaysa iyadoo beerihii wax soo saarkoodii uu kormaro iyo sidoo kale khasaarihii ku imaan jira beerahaasi oo oo yaraada ama aanba dhicinba ayaa laga faa'iidaysan karaa waay marka wasiir eh, waxaa jira sidaynu ognahay dad een, sabool ah oo aan awoodin in beerahooda dib ay u shiitaan markii la gaaro xilliyada een, een, webigu ka baxo beeraha ay qallalaan loogu talagalay xilliga makiinka dadkaas naftirkooda qorshayaasha aad u diyaariseen ama een, waxyaabaha aad ku taageeraysaan maxay yihiin
waxyaabaha ku taageera waxaa ka mid ah in loo qodo kanaalkii oo loo qodo aan dhihin loo dayactiro Eh, sidoo kale in abuur la siiyo Eh, sidoo kale waxaan sameynaynaa oo la sameeyo waxaan ka geysanaa Eh, saddexda bilood ee fasalkaasi soo go-ayo in la siiyo khidmo lacaga oo ay ku noqolaadaan Eh, waxyaabaha lagu saaxido Eh, eh, eh, waxaa kamid ah arrimahaasaa kamid
aad baad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha aan dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim oo qadka telefoonka si toosa igu warramay reedio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaadna ku dhegeysanaysaen barnaamijkiisa faaqilaada
meel bay ka wadatay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskax iyo aqoon ma ka maarantaa
dhinaca kale wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudugna waxay sheegtay in agab loogu talagalay la dagaalanka aan xayaw ama cayayaanka ayaxay sidoo kale gaadiid ay gaarsiisay wasaaradda beeraha dowladda soomaaliya ay tahay bilow fiican si loogu guuleysto cayayaanka ayaxa oo aynu ognahay in dhibaato xoogan uu gaarsiiyo beeraha iyo sidoo kale dhirta xilliyada roobaha ama xilliyada ay dhirtu waxgaaran tahay haddaba wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug maxamed nuur cismaan ayaa waxaa qaadka telefoonka ku wareystay cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekay
runtii agabkan waa bilow fiican laakiin ma aha mid deegaanada galmudug ku filan Een, sida wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ciid oo mudane saciid ciid uu sheegay Een, innagana u sheegnay laakiin waa bilow marka sidaa awadeedna waxaan rabnaa haddii ilaahay ko inaan madaxdeena xoojinno Een, dhammaan hay-adaha iyo cid walbaba waa gaarsiinay in weli ay baahidu dhiman tahay dadka reer galmudugna shalay haddii la dhihi jiray galmudug beero ma laha maanta waxay leedahay galmudug beero ay soomaaliya ku faani karto iska dhaaf galmudug Een, dadka reer galmudugna waxay usoo jeesteen in ay beeraha si xoogan u maalgashtaan tacbaan Een, waxaan isleeyahay maanta yaanyo gaalkacyo ka baxda ayaa muqdisho gaarta marar badan marka sidaa aawadeed taas waa horumar ay reer galmudug sameeyeen oo lagu faani karo Een, madaxweynaha dowladeenana wuxuu yidhi warmayani yaan baan u bedelanay taasna waxay caddeyn u tahay reer galmudug inay beeraha aada ugu soo jeesteen
waa tahay waa waxyaaba aad loogu faano waa saacad wasiir aadaan u mahadsan tahay waxaan kaloo rabnaa inaan ku weydiino maadaama wakti kooban un aad hadda xafiiska aad joogto bal hawsha xafiiska iyo sida ay u socoto iyo muddadii koobneed ee aad xafiiska aad joogtay waxa kuu qabsoomay iyo qorshahaaga fog iyo kan dhow marka laga hadlayo si kooban haddaad warbaahintan qaranka ula wadaagto
muddadii koobneed ee aan xafiiska joognay waxyaabaha noo qabsoomay waxaa ka mid ah waxaan samaynay dhallinyaro aqoon-yahano ah oo deegaanka ah tiradoodana ay dhan tahay soddon dhallinyaro ah ayaan u tababarnay in ay sahmin karaan qiimeyn karaan kontarooli karaan ama ay la dagaalami karaan ayaxa iyagoo min bilow ayaxa markuu dhalanayo ilaa stageka ugu dambeeyay horumarkii heerarka uu sameeya loo tababaray iyo dhinacyada uu u dhaqaaqayo iyo iyaga oo markaasna loo tababaray in ay kontarooli karaan ama ay la dagaalami karaan waxa aan booqanay inta badan beeraha galmudug inkastoo ay weli wax badan noo dhiman yihiin waxay wadaa wasaaraddu inay diiwaangelin ku samayso iskaashatooyinkii beeraha waxay dib u eegis ku samaynaysaa sharciyada caalamiga iyo kuwa dalkaba ee dohosha waxay wadaa wacyigelin laga wacyigelinayo dadka inay jiraan dhulka waxaana rabnaa insha allahu hadda weli maanan samayn laakiin in dadku loo tababaro badiil dohosha waxyaabo kale oo simbol ah oo la samayn karo la diyaarin karo oo ay dohoshana ugu kaaftoomi karaan ama aysan u jaran geedihii noolaa marka waxyaabaha artaa kamid a waxa ay qabatay wasaaradda waxaan rabnaa in aan treenaro samayno ama kabacity buntland shaqaalihii hore joogay iyo kuwa cusub ee wasaaraddaba marka wasaaradda muddadii ay joogtay waxay soo martay in badan oo kamid a gobolada galmudug waxayna ku samaysay qiimeen waxaan rabnaa insha allahu in aan diyaarinno galmudug horumar leh waxaana rajeynaynaa mustaqbalka foganaya qorsheena maadindaha wasaaradda u degsan ama anigaba ii degsan waxa weeyaan galmudug cagaaran oo dhiraysan iyo galmudug isku filan iskagana filan wax soo saarka beeraha sida khudradda iyo digirta iyo wax lamidkaa galmudug waxay runtii caan ku tahay digirta waana gobol gobolada yani soomaaliya digirta ugu wanaagsan ay ka baxdo marka sidaa aawadeed dadka reer galmudug waxaa noo qorshaa inaan ka dhigno xoolo dhaqato beeraley
waa tahay wasiir arrin wanaagsan waay arrintaad ka hadlayso kulamadan aad la qaadatay dhalinyaradan iyo dhallinyaradan aad diyaarisay iyo howlaha aad wadaan iyo dhammaan socdaallada aad samayseen dhammaanba intaaad ka hadashay xagga iyo iskaashitooyinka oo aad soo hadal qaaday ilaa iyo iminka yaad kala kulantay mase jirta isku xir xagga iskaashitooyinka iyo wasaaradda oo iyadu jirta haddaanay jirinna oo aad hadda rabto ka wasaarad ahaan inaad samayso si looga wada shaqeeyo waxyaabaha muhiimka oo ah bulshada loo hayo
waxaan la samaynay kulamo iskaashatooyinka qeybo kamida marka waxaan booqanay iskaashato kasta xafiisyadoodii iyo weliba deegaanada ay beeraha ku laheed kuwiaan la kulanay kuwo kalena hadda ayay noo qorshaysan yihiin inaan la kulanno oo aan booqanno dhammaan badaarahoodii marka aan iskaashatooyinka dhammaan diiwaangelinta ku dhammayno aan rabnaa inaan samayno shirweynihii iskaashatooyinka ee gobolada iyo shirweynihii iskaashatooyinka dhammaan galmudugba markaa sidiina waxaa kasoo bixi doona insha allah istaratarkii iyo qaabdhismeedkii ay lahaan lahayn iskaashatooyinka iyo heerkakooda maamulba
waa tahay ugu dambeyn sacad wasiir fursaddan raadiha qaranka adoo ka faa'iidaysanaya hadday jiri lahayd su-aal aad is odhan lahayd ama hadal aad is odhan lahayd way habbooneed inaad ka hadasho waryuhu ma uusan ku weydiin ee bal ka hadal maxaad odhan lahayd
waxaan dhihi lahaa horta dadka reer galmudug waxaan ugu baaqayaa insha allah in ay u soo jeestaan tacabka beeraha oo ah waayo waxay haysaa runtii dhul aad u ballaaran wax soo saarna leh dadku kale ee soomaalida waxaan u sheegayaa in dhulka galmudug haddii uusan lahayn biyo kore uu leeyahay biyo hoose iyo ciid aad u wareegsan dadka deebaha jooga ama qurba joogta iyo kuwa lookalka jooga ee ganacsatada ah ee soomaalida ah waxaan leeyahay soo laabta gobolladiina imaada maalgashta isaga ayaa wax walba nooga filan adduunku waxaa la beeraa dhul saxaro ah oo lama dagaan ah iyo dhul qabooba ah oo baraf ka dhasha oo soolar lagu kululeeyo laakiin annagu waxaan leenahay ciid wanaagsan ciidin wanaagsan sidaa aawadeed waxaan leeyahay deegaanadiina ku soo laabta kaalehe maalgashta hay-adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha waxaan ugu baaqayaa in ay si degdega u soo gaarsiiyaan agabkii beeraha yaambooyinkii abuurkii iyo silagiiba iyo weliba kuwa biyaha ka shaqeeyana inay insha allah biyaha ka qayb qaataan dadka reer galmudugna waxaan leeyahay insha allah dagaalka abuudan sii xoojiya waxaana rajaynaynaa sida hadda maanta gaalkacyoo kale ka taagan waxaa weeye ninka badan waxay sablay karayaan beeraha gaalkacyo degmada waxayna awoodeen inay udaar u raraan gobollo kale waana meelaha la dhihi jiray waa dhagax iyo waxba kama baxaan runtii dhalinyaraha aqoon-yahanaha qurbaha ka soo laabatay oo dadaashay arrintaas samaysay dhismareed iyo cabuudiyaan iyo meelaha guraceel dhammaanna mashaariicaas waa laga bilaabay marka waxaan ugu daaqaynaa maanta waxaa dhacday qarihii ka baxay guraceel inuu gaaray ilaa jabuuti uu iibu tagay marka wax ugu faano weeyaane ganacsatada soo noqda inina maalgashta deegaanadiina ku soo laabta insha allahu waxaa la gaari doonaa galmudug isku filan iyo galmudug oo cagaaran
Soomaali waa mid
kaasi waxaa wasiirka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug axmed nuur cusmaan oo waraysi siinaya ama uu waramayay cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeye oo ka tirsan warbaahinta qaranka barnaamijka faaqiidada wararka kaydib muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qeybaha dambe ayaad dhegeysanaysaan bal markana sheeko ka duwan sheekooyinkii hore ee horey aad usoo dhegeysateen dhegeystuuma kula tahay in tan iyo markii la joojiyey qaadka ay yaraatay dadka qaba xanuunada dhimirka amay yaraadeen dadka qaba xanuunada dhim- dhimirka haddaba waxaan idiin haynaa cilmi baaris ay sameeyeen dhaqaatiirta soomaaliyed ee ku aadan in la yaraadeen ama ay sii yaraanayaan dadka aan qaba xanuunada dhimirka iyagoo u sababeeyey qaadkaasi inuu dhibaato xoogan uu gaarsiinaya dadka aan qaarkood aan aadka jirkooda u difaaca badnayn iyo sidoo kale dawooyin kale oo ay tilmaameen in dadku ay qaataan kadibna maskaxda ay ku dhacaan si een- een kadibna ay gaarsiiyaan ama ay naafeeyaan haddaba cabdiraxmaan cali cawaale doctor xabeeb oo ah madaxa isbitaalada aan dhimirka ee xaruntoodu tahay magaalada muqdisho ayaynu ka wareysanay arrimo kala duwan oo ku aadan dhinaca cilmi baarista iyo sidoo kale een yaraanshaha dadka dhimirka qaba ee ama xanuunada dhimirka qaba ee ku sugan een gobolada dalka iyo sidoo kale magaalada muqdisho oo uu ku sugan yahay cabdikariin waa cabdinuur muudey ayaa wareystay oo arrimo kala duwan oo ku aadan arrintaasi wax ka weydiiyey bal marka hores waxuu wax ka weydiiyey dhibaatada halista qaadka iyo sidoo kale een saameyntiisa uu ku lahaa een dadka een bulshada soomaaliyeed iyo sida u yaraatay dadka qabo xanuunada dhimirka
waa kamid ahaan jiray saraakiisha ugu firfircoon ee wasaaradda caafimaadka boosishinkeediina wuxuu ahaa national mental focal point ministry of health soomaaliya uqeybsanaha caafimaadka dhimirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda waa ayaabasna laii raadimoodi laakiin laakiin ayaa meeshaasi ku jirto ama
waa gartay waa gartay haddii aan ka gudubno arrintaas iyada ah bal qaabka wax looga qaban karo marka tala ahaan waalidiintii eh, maxaa ka quseeya arrintan oo ay kaga qaban karaan Em, bulshada maxaa eh, tala ahaan maarataye la gudboon inay dadkaas dhibaataysan eh, dhimarkoodu maarataye wax gaareen oo weliba iyaga isgaarsiiye markaad eegto qaarkood oo daraagiskaas iyo waxyaabahaas ay isticmaalayaan ay ku keentay maxaa laga qaban karaa
waxaa laga qaban karaa waxyaalo badan oo badan oo badan baa laga qaban karaa ee ugu horeyso waxaa la keenayaa dukaankii isagoo gaxmihii lugihii ka xerxeran baa la keenayaa waxaa loo baahan yahay marka ugu horeyso ee ugu aqoonsadaan in dukaankoodii ama bugtadoodii ay hurdalaan ku dhahdo fasooday ku arkaan hadal badnay ay ku arkaan wakti dambe xaafadda inuu imaanayo in ay xarumaha khalaaqeynta ama daaweynta cudurada ku dhaxa dhimirka ama dhakhaatiirta dhakhaatiirta psychiatric ama psychologist inay horta la raadiyaan waa early identifier in marka hore horta ay aqoonsadaan goor hore intaysan bayaanin inta uusan maaragtay shaksiidkiisa uusan noqon taa horta waa kula talinaya ta labaad waalidka inay la socdaan wiilkooda ama gabadhooda markay waxbarashadii ay ka hor timaado ay jiido calaamadahaas waxaa iskale dadka daahidka isticmaala oo iyagoo secondary ah ayayna ka tegayaan iskuulka ay diidaya waxaa loo baahan yahay inay aqoonsadaan sidoo kale sidoo kale sidoo kale age iskuul childrenka kala dugsiyeedka marka ay arkaan wiilkii inuu dugsi quraanka ka cararayo macalinkii iyo inay u kuurgalaan sababta maxay tahay ma casharkiiaa ku adkaaday ma macalinkiibaa garaaca inay macalinka xaggiisa haddii ay tahay inay sameeyaan reconciliation simulationkii macalinkii iyo ardaygiisii dimidda ama garaaca macalimiinta dugsiyada waxay sababtaa inay ilmihii masacaadaan inay duurka galaan inay xataa soo soxo waayaan inay kabarada jiiftaan inay maadinka jiifka sahayda ka dhigtaan waxyaabo badan oo kootan ah ayaa la qaban karaa oo ku xiran dagaalka waalidiinta
waa gartay doctore een, ugu dambeyntii adoo mahadsan ee, sidaan ka warqabnana shaqo adag ku jira een, cudurada dhimirka ama xanuunadan dhimirka ee, magaalada muqdishood in badan ka shaqaynaysay hadda waad ballaarisay cusbitaalladaadii oo ilaa gobolada ama iyo degmooyinka qaar badan aad geysay markaad eegto sida ay martaasi xanuunadaasi uga jiraan gobolada inkastoo ay kala baaxad iyo kala dad badan yihiin waa sidee xaaladda gobolada iyo degmooyinka aad ku aragtay hadda maaragtay isbitaalladaada geysay ee ku aadan cudurada ama xanuunada dhimirka gala
maab maab ama juqraafi ahaan markaan u fiirino degmooyinka dalkeena waxaa ugu daran cuduraday ku badan yihiin oo ugu daran cuduraday ku badan yihiin degmooyinka xuduudaha sida sida buuhoodle oo kale buuhoodle waa xuduud etoobiya sida caabudiha waa xuduud etoobiya iyo soomaaliya caabudiha tusaale marka buuhoodle maalintii ugu horreysay ee cisbitaalka la furay waxaan seexiyey sagaashan iyo shan bukaan waa maalintii ugu horreysay waa thursday ko
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka faaqadaada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaas ee kusoo gabagabeyn anigoo timacda idiin soo saara halkan idinkala socodsiin cabdisalaam mukhtaar ee farsameyn intaan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijkan lacayna sidaas iyo nabadgelyo meel bay ka wada timi